kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajoogka soomaalida ee somali diaspora news com idinkoo sidoo kalena naga soo booqan karaya isla barta qurbajoog com dhegeystayaal sida lala wada socdo khilaaf baahsan oo dhex maray madaxda sare ee xisbiga kulmiye ayaa waxa uu xalkiisu noqday in golaha guurtida ee somalilan ay guddi u saaraan si markaasi loo dhexdhexaadiyo garabyada xisbiga kulmiye ee markaa ku tartamayey xilka musharaxa madaxweynenimada ee shanta sane ee soo socota golaha guurtida ayaa saddex qodob oo ay soo bandhigtay ay dhinacyadii kulmiye ku qanceen haddaba jaaliyadda reer somalilan ee ku nool magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada ayaan weydiinay bal siday u arkaan khilaafka kulmiye iyo xalkiisii dambe ee guurtidu ay keentay ee markii dambena laysku waafaqay ugu horeyn waxaan doonaya inaad gidigiin magaciina oo saddexan inoogu bilowdaan kadibna aad afkaartiina noo sheegtaan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed axmed cali oo ku magaca dheer maxamed soomaali runtii ciddii khilaaf xallisay horta mahadcelin bay leeyihiin golaha guurtiduna khilaafkaas siyaasadeed ee dalkii iyo dadkii kala qaybiyey inay u tafaxayteen oo ay isku dayeen inay bal xal ka gaadhaan horta waa ku mahadsanyiin dhinaca kale markaad ka eegto waxaad odhan kartaa waa markii koowaad khilaaf xisbi oo abuurmay ay dhex galaan golaha guurtidu khilaaf baa hore uga soo dhacay ucid udub runtii may dhexgelin laakiin khilaafkan kulmiye waxaad moodaa inay dhex galeen hadda si kastay ahaataba waxa muhiima uun kolley golaha guurtiduna inay ku dadaalaan cadaaladda olways inay ku dadaalaan in dalka iyo dadka laysku hayo inaanay iyagoo xisaabta dhexgelin inaanay dhinac u janjeersanin ama xukuumadda u janjeersanin ama mucaaradka dhinacnaba aanay u janjeersamine ay noqdaan miisaanka dalka iyo dadka isku haya inay noqdaan dadka ahlul xalli walcaqdi ee talada go-aaminaya ee dadka iyo shacabka iyo xukuumadda waxay isku qabtaan mucaarad iyo muxaafadba iyagu kuwa kala saara ee marjaca waa inay noqdaan laakiinse in dhinac la yidhaahdo u xaglinayaan amaba dhinac lagu tiriyaa iyadu iyagu laftoodu inay iska ilaaliyaan nuqsaan wixii ku keenaya iska ilaaliyaan waan u soo jeedin lahaa runtii ma dhexgelayo maadaamaan anigu xisbiga wadani ka tirsanahay khilaafka xisbiga kulmiye laakiinse khilaafka in xal laga gaadhay kolle guul buu muuqdaa insha allahu tacaala waanaynu eegi doonaa nagastab aad ba mahadsantihiin cabdilqaadir
aniga waxaa la yidhaa yuusuf axmed khayre assalaamu calaykum waraxmatullah arrintaa guddida soomaalidu horta waxay tiraa hal boolii nirig xalaala ma dhasho guurtidan laftigeeda ayaan sharci ku taagnayn oo sharci darre meesha ku joogta waa kow talabaad kulmiye kolku isqabsaday maxay u dhexgelayaan wadani ucud kolku isqabsaday maxay u dhexgeli waaye waxa weeyaan dee ucud ma hayso dhandhanaan iyo macmacaan ma laha waa xisbi mucaarida laakiin kulmiye dhandhanaan iyo buu leeyahay macmacaan taasaana gelisay guurtida kolkaa guurtidani ayadoo waa layska yaqaanaa ilaa berigii rayaale cigaal xagga dhandhanaan ku jiraan unbay raacaan laakiin muuse bixi maadaama uu ogolaaday isagoo jirniinka somalilan taxgelinaya sharci daradii lagu xukumay hadduu qaatay ninkaasan anugu abaal u hayaaon yacnii aan leeya waad mahadsantay badbaadada aada samaysay eed ogolaaday cadaalad darada lagu qaaday muuse bixi ayaan leeyahay waad mahadsantay waana iga dhantay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga magacay waa ibraahim sulub soomaalida waxaa ku mahmaadaa sadar muuqdaa su-aal uma baahna haddii hoos arintaa guurta ay sameeyeen horta nabad wax lagu bedesho ka weyne ma jiro wax wanaagsan bay sameeyeen laakiin waxaa loo baahan yahay inay mar walba ay sidaa macnihii ay u dadaalaan oo ay shaqadooda u qabtaan ama kolleyda waa shaqaale oo dadka u shaqeeyaan waa guurti muddo dheer soo jirtay waa golihii dhexe sanan bay kasoo bilaabmeen ilaa berigaa wax wanaagsan bay sameynaya laakiin meelo dhexe oo aanay waxba ka qabna way jiraan sidii wakhtigii berigii dhaweed xusbiyada macnihii la dooranayo oo kale ay isku murugtay way iska dhegalaayeen marar badan oo aanu dhaliilo hayna way jiraan laakiin inta badan wax wanaagsan bay qabtaan waxa anigu anigoo xusbiga kulmiye ka tirsan waxaan leeyahay xusbiga kulmiye musabix cabdi gooni maan u hambalyanaya sababta waxa weeye bacdamaa aan howlo badani dalkaa soo gaadheen uma sinna dalkan ninkii u dib jiray ee injirtu u gashay iyo ninkii meelaha keega ku cunayay waxa weeye ninkii xanuun ku yaallo ayuu xanuun ku yaallaa een, adiga iyo madaxweynaha siiraanyaba iyo qaar kaloo badan ba howlo badan buu soo gaadhay nina xaqiisa weelaan nina waaya laakiin geeshtiga guusha ma sugo haddii aad maanta een, waan ku hambalyana labadiinaba een, inaa isafkarateen weliba tanaasilaadka uu leeyahay muuse biixi een, waxay gaaladu tiraa nafatuleyd wakhtigaaga waad gaari doontaa haddii ilaahay kuu qoray madaxweynaha inaad noqoto laakiin waxa weeye ha loo dulqaado dalka een, hawl badan baa naga soo gaadhay shaqo badan baa naga soo gaadhay cadow badanoo hareeraha idinka eegayaa leedihiin tanaasilaadku wuu wanaagsan yahay een, odayada guurtigana way mahadsan yihiin laakiin mar walba danta dalka iyo dadka ha loo xaydnaado ha loo feejignaado yaan la saydhgarayn waana mahadsantihin
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa salmaan jaamac qodax Een, s- anigu laba saddex halun baan ka odhanayaa mid waa guurtida guurtidu waxaan u aragnaa dadaalkan ay dadaalayeen ilaahay in khilaafka kulmiyaanu xalilaynaa mid wax ku jiraan Le- sababtoo ah xisbiyadii udub baa iskhilaafay oo sharciyada ku kala baxay ucud baa iskhilaafay oo ku kala baxay markii ay timid dowladdii iyo xisbigeed isqabsadeen ayay dhex ordeen markay dhex ordeenna xukunkaa ay rideen ee muuse biixi ku rideen anigu cadaaladdaraan u arkaa Een, iyagu hore waynu ogeyn cadaaladdarradaasu waxay la mid tahay tii ay siilaanyo siddeetanka cod kaga qaadeen ee uu ku samray iminkana muuse biixi baanu hambalyaynaynaa waxaanu u aragnaa in cadaaladdarro lagu xukumay mujaahidiinta ilaahay nabar gardarro ha idinka dhigaannu leenahay guurtiduna ha ka daayeen waddanka meeshan ay ka dhigeen dimuquraadiyadda ay burburinayaan ee ka hor imanayaan xisbiga kulmiya waxay ahayd inuu qaanuunka distoorka waddanka iyo ka xisbiga ku kala baxo ee may ahayn in geedka la geeyo anigu waxaan u arkaa inay sidii ay berigii horeba ugu xukumeen daahir yaalo madaxweyne markaa ahaa cigaalo madaxweyne ahaa ay iminkana yidhahdeen dowladduun baynu u xukumaynaa markaa guurtada waxaan arkaa niman dowladduun meesha u joogo dee i- ilaahay dembigiisa ha dhaafay sida xaaji cabdilahaa wixii madaxweyne yimaado yidhaahduunbaa la odhanayaa inay halkaasuun la mareen markaa guurtidu waddanka ha u tudheen oo s- sharciga ha u tudheen geedkii waa laga yimi dimuqraadiyad baa loo baahan yahay dhallinyaraa karay koraysa in distoorka la dhowraa loo baahan yahay haddii geedkii un la joogiyo geedkii balligubadle lagu aasaasay oo ay weli joogaan un ay leeyihiin hadba ninkii meesha hayaannu annagu garab taagannahay dee dimuqraadiyaddii baa inaga lumaysaa muuse biix madax ma- een, een, mujaahidiintana waxaanu leenahay ilaahay nabar gardarraha idinka dhigo ayaanu leenahay maalmuhuna way badan yihiin si wanaagsanna waanu idinku halmabalyaynaynaa go-aanka adag ee qaladka ahaa ee aad qaadateen shacabka reer somalilan meelu jooga buu idin hambalyaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiqani cali omaar anigu marka hore horta nin siyaasadda kusii dhuun daloolamayhi laakiin waan ka warhayaa wixii waddanka ka socda arrinkaa guurta soo saareen nin waxaan hay aad u soo dhoweynayaa oo faraxsan waayo waddankaas qaqabsi badan baa ka dhacay waxaana waxaa keenaya dastuurku nimbasi u arkaya dabeetana waa ka- anaa kaa fiican iyo kanaa kaa wanaagsan baa lagu jiraa marka aad baan u soo dhoweynayaa arrinkaa guurtu gaadhay waanan u hambalyaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوم قاعد وياي مصطفى محمد علي أنا جاليد شجع إدمنتون عدنا فكر كي كده بتاع خلاف كمان اللي تدري تاعي قولها جورت ذا قلنا رنتي أنا أدي أد بانو تاجر سناي وإذا جورت ذا ماشي قد ما يسا وحويان أرنك اللي جوح عليها دي اللي اسمه قرنا سافهم وايو إن بدنا دلك هو بدبارين تي مالن تدري وتبع رما كاسو قفصدان ودني ودني يوكله أيجا إنما كده حق لي مركا وحويان مدحوينهن ده حق بقوله إنه مقرنا مر لبعض الشرحه ee wax howlo badanna uu qabtay markaa waxa weeyaan muusin muusin uu ku mahadsan yahay maadaama uu dal- dalkii ma garanaysaa uu soo halgamay isagiis ilaahay wuu soo halgamay laakiin waxa weeyaan dee maalintiisa ha sugan madaxweynaha hadduu ma garanaysaa ma- mar labaad waa la dooran karaa sharciga ogol Ee, marka anigu kolley aad baan u taageersanay go-aanka intaasaan kusoo gabagabayn lahaa bilaahi towfiiq waa hagaag dhegeystayaal intaa waxaa ku eeg afkaartii aanu ka ururinay jaaliyadda reer somalilan ee ku dhaqan magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalkan canada intaanu dib u kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo